waddooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo ayaa lasoo sheegayaa inay ka jiraan caqabado kala duwan oo saameyn ku yeeshay bulshada ku nool magaalada waddooyinka ayaa la xirmay ciriir iyo nidaam la-aanta ka jirta halkaas taas oo ay dadka ku eedeeyeen inuu mas-uul ka yahay maamulka la baxay puntland qaar ka mid ah gaadiidleyda gaalkacyo iyo bulshada ku dhaqan magaaladaas ayaa ka waramay caqabadaha ka jira magaalada run ahaantii aad baanu ugu dhibannahay waddooyinka hadda magaalada gaalkacyo anugu waxaan ahay nin gaadiidlaya oo ku nool magaalada gaalkacyo run ahaantii walaalow markii aan hadda anugu ka hadlo shakhsi ahaantayda halkaas hadda gaarigu ii yaallo hadda laba saacadood buu oolayaa waddadii hadda xaalado waxaannu ku qabnaa hadda sida gawaarida hadda boqolkiiba siddeetan yaryar oo aysan wadan dad dhallinyaro ah iyo kuwii gaadiidka run ahaantii walaalow xaaladahaas waxay noqdeen xaalado iska soo daba noqonayo aan waxba laga qaban anigoo ah baara cali nuur xaaji xuseen deggan magaalada gaalkacyo waxaan u sheegaynaa maamulka puntland oo madaxweynuhu ka kow yahay shuruucda gobolkan ka jidha wax sharciga inaysan ahayn gaadiidlaydii khaatib bilaahi bay taagan yihiin annagoo qaadannay laysinka toddobaatan iyo lixdii dawladdii siyaad barre waa iska dhignay gaadiidkayagii guryahay noo yaalleen waxaa dhacday inay yidhaahdeen sida ari dabaaxa laysinkii waxa weeyeen konton dollarkee laysin baa lagu siinayaa xaggee lagu arkay meeshaan waddooyinka aad qarribaad weyn baa ka jidha maalin walba intaa oo qof oo ardayah ku nafuwaada marka waxaan leenahay arrintaa in wax laga qabto bulshada ku nool magaalooyinka ay haystaan shisheeyaha dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa maalin walba si joogtaa uga cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan dhinacyadaas